حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر حدثني ابو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها فقال قائل ومن قله نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت
المسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيف من بلاد المسلمين تسربوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيف من بلاد المسلمين تسربوا دسوا لكم أفكارهم دسوا لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون يدعونكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan meel weliba oo aad joogtaan ku soo dhowaada xalqadii shanaad ee barnaamijka muslimiinta iyo mowqifka uga aadan cowlamada kaasoo ah barnaamij toddobaadlaha oo aan ku falanqayno duulaanka macnawiga ee gaalada galbeed iyo kuwa bari ku qabsadeen caalamka islaamka wadiiqooyinkeeda ujeeddooyinkeeda iyo sida looga badbaadi karo makrikaas ee gadaal ka soo riixayso yahuudda ee ku wajahan bulshada muslimka ah ee ku nool dunida muslimka barnaamijka waxaa idinla socodsiinayo anigoo mucaad ah waxaa igala qaybgeli doona qaar ka mid a aqoon-yahanka iyo culimmada soomaaliyeed mar kale ku soo dhowaada barnaamijka
كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيب جروكم برقابكم
sidaba aan ku soo sheegnay xalqadii middan ka horraysay muslimiintu waxay ahaayeen ummadda keliya ee leh ilbaxnimada dhabta ah ee caalamka ku baahday laakiin waxaa dhacay isbeddel weyn oo ku habsaday muslimiinta isbeddelkaasna ma ahayn mid ku yimid hal habeen iyo hal maalin oo qura maxaa yeelay dhacdooyinka adduunka ka dhaco habeen iyo maalin gudahood kuma dhacaan tusaale ahaan afgembiyada milatari ee maanta adduunka ka dhaca kuma dhacaan habeen iyo maalin oo keliya balse waxa ay qaataan wakhti lagu fakaro iyo mid lagu diyaariyo inta aan dadka lagu kadin dhacdada sidaas darteed isbeddelka ku yimid muslimiinta wuxuu soo jiitamayay qarniyo ka hor inta uusan dhaqan gelin muslimiintu waxay bilaabeen inay si tartiib tartiiba uga fogaadaan ku dhaqanka diinta islaamka oo ah mid loo soo dejiyey inay kulmiso nolosha qeybaheeda kala duwan diintan ma ahan mid loo soo dejiya oo keliya inay noqoto qayb ka mid ah nolosha bini'aadamka balse waa mid dhammaystiran oo kulansanaysa dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha bini'aadamka allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi lcaalamiin laa shariika lah وبذلك امرت وانا اول المسلمين
sheekh maxamed qudub qoraaga kitaabka almuslimuuna walcawlama ayaa tacliiq cajiiba saaraya labadan aayadood waxa uuna mid ka mida muxaadaraadkiisa uu ku faaqidayaa mafhuumka khaldan ee dadka qaarkood ay ka qaateen diinta islaamka ee ah inay noqoto mid ku kooban meelo gaar ah sida masaajidda iyo madaarista wuxuuna taasi beddelkeeda uu tilmaamayaa in diintani ay tahay mid loogu talagalay inay saameyn ku yeelato dhammaan qaybaha nolosha
إذا أردنا أن نربي أو نعلم فلا بد أن يكون هناك هدف واضح إذا لم يتضح الهدف فلن تتضح الخطى الموصلة إلى هذا الهدف فما الهدف؟ الهدف هو بعث الحياة من جديد في هذه الأمة لقد غفلت هذه الأمة قرنا أو قرنين أو قل ثلاثة أو قل ما شئت من الزمن غفلت عن مقتضيات دينها وتغيرت مفاهيم الدين في حسها كما قلت بدءا من لا إله إلا الله ومرورا بكل المفاهيم الأساسية في هذا الدين ولنقل كلمة عابرة عن مفهوم العبادة كيف كان في الأجيال الأولى وكيف كان في الأجيال المتأخرة أما في الأجيال المتأخرة فقد انحصرت العبادة في الشعائر التعبدية ثم عادت فانحسرت مرة أخرى فصارت أداء آليا للشعائر التعبدية وما كانت هكذا في حس الأجيال الأولى إنما كانت شاملة لكل نشاط الإنسان لأن الله قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فكل نشاط الإنسان في حياته بل موته أيضا عمل يقدم لله سبحانه وتعالى وهو عباده كيف يكون الموت عبادة هل يختار أحد موته لا أحد يختار زمان موته لكن الله قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعندئذ يكون الموت لله في حده الأدنى أما حده الأعلى فهو أن يذر ينذر الإنسان نفسه لله سبحانه وتعالى فيموت شهيدا فيكون قد مات لله سبحانه وتعالى العبادة في حس الأولين كانت شاملة لكل نشاط الإنسان فكانت الصلوات عبادة والشعائر كلها عبادة وطلب العلم عبادة والعبارة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تستوقف النظر طلب العلم لم يقل طلب العلم واجب قال طلب العلم فريضة الفريضة شيء يؤديه الإنسان تعبدا لله وهكذا كان العلم فريضة بمعنى شيء يتقرب به العبد إلى مولاه فالعلم عبادة التاجر في تجارته عابد المعلم في تعليمه عابد كل إنسان عابد كيف يكون التاجر عابدا لا يغش لا يخدع لا يرابي لا يدلس على الناس يبتغي وجه الله يلتزم بما أنزل الله فتكون تجارته عبادة والزارع يكون زرعه عبادة والطالب في المدرسة أو الجامعة يكون طلبه للعلم عبادة والأستاذ الذي يدرس له يكون في عبادة وهكذا انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار فأصبح كأنه بعيد الصلة عما أنزل من عند الله وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى waa sidan xaqiiqda dhabta ah ee diinta islaamka sidaba uu inoo sheegay allah subxaanahu wa tacaala nebiguna uu baray saxaabadiisa allaha ka wada raalli noqdee salafkii saalixa ahaana ay u fahmeen laakiin waxaa bilowday in muslimiintu ay soo dhex gasho mabaadi iyo aragtiyo baalmarsan diinta islaamka taas oo muslimiinta u soo jiiday inay diinta ka fidnoobaan ayna waayaan awooddii ay ku hogaaminayeen caalamka markii ugu horraysay ee qalqalka ku yimid fahamkii saxdaha ee islaamka waa markii uu dilaacay fikirka irjaaga dabayaaqadii qarnigii koowaad ee hijriga kaas oo ahaa fikir odhanaya camalku kuma jiro laamaha ama shucabta iimaanka oo qofkii ku dhawaaqa kelmadda laa ilaaha ila allah waa mu'min iimaankiisu dhammaystiran yahay xitaa haddii uusan la iman wax camal saalixa oo uusan soomin salaadna dukan aragtidaas oo ay ku fidnoobeen rag ka mid ahaa salafka ayaa sii galaafatay in badan oo ka mid ah dadkii caamada ahaa waxayna gogol xaartay in la fududaysto macaasida iyo falalka gaalnimada sidoo kalena laga gaabiyo in loo istaago acmaasha wanaagsan ee dadku allah ugu dhowaanayeen iyadoo dadku ay ku andacoonayaan inay la yimaadeen kelimadda tawxiidka fikirkan irjaaga ayaa ah mid ka hor imaanaya aayaadka qur'aanka iyo sunnaha nebiga salaallahu calayhi wasallam ee mar waliba isku lamaanaya ama isku xidhaya iimaanka iyo camalka saalixa ah kana dhigaya laba shay oo aan kala go'aynin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر haddaba halkee ayuu ka yimid fikirkan waa ayo qofkii ugu horreeyey ee la yimid maxaase sababay inuu soo daahiro waxaa su'aalahan inooga jawaabaya faham iyo sharaxaad dhammaystiranna naga siinaya murji'ada iyo halka ay ku aroorto sheekh cabdililaah abuukhaalid oo ka mid ah martida barnaamijkan الإرجاء وهو لغة التأخير وديبوديجيت أرجع الأمر أي أخره وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم جماعة واحدة ومظهر وين مدي سنايد في بداية الأمر وين مدي سنايد وحيكون كون سنايد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذا سميت وحلو مقع الجماعة بالونشر جماعة المسلمين بالونشر أهل السنة والجماعة مركا كدب waxaa dhacay kala tag xasala istiraaqun fi awaakhir ahdi saxaaba dhammaadkii waqtigii saxaabada ayaa waxa kala tag baa dhacay meesha marka firaqdii ka baxday ee jamaacada ka baxday murjiani marka la yihahda ka mid ah haddaynu ka hadal awal man takallama fi irjaa waa rajul yuqaalu lahu nin lagu magacaabo alxasan ibnu maxamed ibnu cali ibnu abi aalib waa ninuu awow u yahay cali ibnu abi aalib weeyaan waxaa marka la weydiiyey imaam sufyaan ibnu cuyana waxaa la weydiiyey can ilirjaa irjaa maxaa la dhahaa sheekhow wuxuu yidhi qowmun arjacuu amra alcaliyi wa cuhmaana faqad madaa haulaa'ik qorta waxay ka bilaabantaa runtu dad maaragtay arrinta cali iyo cuhmaan dib u dhigay oo maxay yidhaahdeen markii dee shiicana ay kufrisiisay cuhmaan iyo saxaabadii intii badnayd khawaarijna ay gaalaysiisay cali rag baa jira marka dhexda istaagay xaggii fakirkii khawaarijtana aan qaadan kii shiicadana aan qaadan raggaas ayaa markaa hadalku halkaasuu ahaa irjaaga la sheegaya waxaa weeye arrintaasay dib u dhigteen oo ayan dhinacna raacin ama almurji'atu lyowm sufyaan ibnu cuyaan wuxuu leeyahy ama murji'atu lyowm waa waqtigiisii la soco waxay aqraan ahaayeen axmed ibnu xambal waa waqti hore ama murji'atu lyowm fahum yaquuluun murji'ada maanta joogta waxay leeyihiin buu yuu leeyahy imaamku aliimaanu qowlun bilaa camal waxa iimaanka la yidhaahdo waa inaan laa ilaha ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna muhammad rasulullah qura la yidhaahdo wax camala aan lala iman iimaanku waa ku dhammaystiran bay aaminsan yihiin marka wuxuu leeyahy imaamku falaa tujaalisuhum nimanka hala fadhiisanin waa ahlubidca wey walaa tuwaakiluuhum hala cunina walaa tushaaribuhum hala cabina walaa tusalluu macahum hala tukanina oo ku daba xidhanina salaada walaa walaa tusalluu calayhim hadday dhintaan ha ku tukanina salafku halkaasay ka taagnaayen nimanka murjica la yihahdo magacan marka waxaa daa'ifadan waxaa loogu magacaabay laba sabab baa la yihahdaa ta'khiirkay maaragtay ay ay ay camalkii ka ka reebeen iimaankii ama ay ka fasliyeen taas waxaa weeye murjica loo bixiyey waxaa kaloo laleeyahy waxaa loogu bixiyey icdaa'u rajaa dadkii rajaa bay siiyeen iyagu nimankan khoof ma yaqaanaanba ila waxaa la rabay dadku inay qofku noqdo been alkhawfi warajaa iyagu meeshii khoof waaba ka saareenba rajaa wax kasta rajaa waxay qaadeen nusuustii khayrka sheegaysay nusuuskii wacdka iyo goodiga sheegaysana meel bay bes kaga tuureenba nusuusta horta la isku khilaafay iyagii halsunna isku khilaafeen ee khilaafka uu ka dhacay waxaa ka mid a iimaanka ka dhaceen aliimaanu cinda ahli sunna waljamaaca tasdiiqun fi lqalb wa qowlun billisaan وعمل بالجوارح صدق هو أركان وي قلبك إله إنك الرميسو إيمانا صادقا شاهدتين كنا أقول واقضي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عماشي لو فرية صلاة إيو زكاة إيو حج كي إيو واجبات كي فرائد الإسلام كنا الله تمادو تاسا مؤمن كنا غنيسا أما عند المرجع المرجعات وماها الإيمان عندهم وحوي التصديق أو المعرفة بالقلب وحده بس قاركود كوي متطرفين تا أما قلادة يقول حاليا هداد إلهي بقلبي أهجرت إنو تشيرو wax dambe oo lagaa rabaa ma jiro waxaa la yidhahda taa waxaa ka laazimaysa fircoon inuu mu'min ahaa ibliisna inuu mu'min ahaa leanno rabbi wuu yaqaanaa fircoon rabbi wuu yaqaanay ibliisna wuu yaqaano rabbi andirnii ilahay inuu jiro wuu yaqaanaa laakiin wuxuu ku gaaloobay kufri waxaa la istikbaar ayuu ku gaaloobay iyo cinaad ilahi arkisa qaadan waayo qaarkoodna waxay leeyihiin kuwooda qulaada marka laga reebo kuwa kale waxay leeyihiin iimaanku waa camalun fi lqalb wa iqraarun billisaan wa inaad qalbigaana ka rumaysa ilaahay shahaadeenkana ku dhawaaqdo kuwaas waa intaysa u badan yihiin weeyaan waxay leeyihiin عندهم من ترك واجبا نك واجبات كتغا او فعل محرما فهو كامل الايمان نين مؤمنات شيغاتي اما اسلام بعد بقول دالته ابي هو مسلم اكو دلي واد قان غادي واسك نوشهي ولغا صلاه لما يمن خوليه با نصابكي غادي ولغا سكماد بخين حجكي با فرد كوغو نوقدي ولغا ماد بخين مؤمن باتهي كامل الايمان بيليه من كاسو ما دام تصديق او تصديق واقرار دي اولاد الوحيلين وحب كفن قلبه الهك رميسو قولada kan waxay leeyihiin tasdiiqun bilqalb wa iqraarun billisaan hadda intaa laga helo waxay ku leeyihiin iimaankaaga waa kuu buuxaa acmaashana waa iska khayraad dheeraad ku leh iimaanka kamid maaha rukni kamidana maaha qofkuna hadduu acmaasha ka tago waa mu'minun kaamilul iimaan bay taagayeen nimanku meeshaas ku noqdeen qaarkoodna kufaar ku noqdeen kuwa jahmiya la yidhaahdo qulaada oo calaa itifaaq almuslimiin kuwaas waa gaalo qaarna waxay noqdeen ahlulbidca arrinta kale iyana ku dhaceen ku khilaafeen islamka waxaa weeye ahlusunna waljamaca waxay aaminsan yihiin qofka iimaankiisu inuu kordho uuna dhinmo uu ku kordho daacadda qofku markuu khayrka badiya daacadda la yimaado iimaankiisu kacay waa kordhaya markuu macsi badan ku dhaca ama macsi la yimaadana iimaankiisu waa naaqismaya iyagu waxay leeyihiin iimaanku waa shay waaxid laa yatajaza ma qaybsamo ama gaal baad noqonaysa ama muslim laakiin iimaan dhiman baan haysanaya imaam naaqis iimaanka naaqiska xaggooda kama jiro laa yatabacad bay leeyihiin iimaanku waxa weye haddii aad aad macsi kasta la tagaado wuu kuu buxa waa ku dhan yahay bay leeyihin oo macsid wax u dhimayso saan hore usoo sheegnay marka aayaadka sheegaya qur'aanku inuu iimaanka inuu kordhona dee ilaah baaba inoo sheegay oo aayado ka badan ilaa lix mawqic ama toddoba mawqic yaa qur'aanka inuu iimaanku kordho aayaad sariixa ayaa inoo sheegay minhaa qowluhu tacala waxaa ka mid ah huwa aladii anzala sakiinata fii quluubi almu'miniina liyazdaaduu iimaana maca iimaanihim waxaa kaloo ka mid ah qowlkiisa قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل marka waxaasoo dhan bay nusuustaasoo dhan ganafkay ku dhufteen waxay leeyihin iimaanku ma kordho waa shay waaxid laa yaziid walaa yanqus waxay kaloo leeyihiin annaasu laa yatafadaluuna fi liimaan dadka iimaankooda waa siman yahay iimaam alcaasi qofka caasiga ah ee taaquudka ee mujrimka iyo iimaanu jibriil waaxid bay leeyihin marka nimanku waa niman xaalkoodu saa yahay ilahay sharkooda hanaga badbaadiye maantana dhib badan bay ummadda islaamka ku hayaan waqtiga aan joogno afkaarta soo dhex gasha islaamka ee burburisay qiimihii uu ku dhex lahaa ummadaha dunida waxaa ka mid ah fikirka suufida kaasoo dadka ku xidhaya in la weyneeyo basharka gaar ahaan dadka saalixiinta ah ilaa mararka qaar la gaarsiiyo in la siiyo xaqii uu lahaa allah subxaanahu wa tacaala sida baryada gowraca iyo tala saarashada sidaasi daraaddeed waxaa dhacday in la caabudo qabuuraha ama loo xajiyo iyo bidcooyin fara badan oo aanu allah wax xujaha u soo dejin sida xadrada iyo garaacista durbaanada sidaba ay ku ebtelaysan yihiin in badan oo ka mid ah dadka u nisba sheegta muslimiinta ee ku kala nool daafaha dunida mana ugu sii jirto buqcadan aan joogno ee soomaaliya oo kooxahaas iyo kuwa la midka ah ay noqdeen ururo show ka yeeshay oo leh awood ay shirkiga ku difaacaan
dhawaaqa dhegihiinna ku soo dhacayo amdaaxda awliyada ilaahay la ammaanahaya ah waxa weeye manhajkii aan ka dhaxalnay mashaa'ikhda weeye waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynaynaa dowladda federaalka ee u dhalatay in ilaahay uu ka dhigo midii baab cusub u furta soomaaliya soomaaliyana ka sifayda caqaa'idka faasidka ah
kadib markii uu rogmay fahamkii saxda ahaa ee islaamka wuxuu fikirka suufiga ugu dambayntii noqday mid uu ka faa'iidaysto cadowga islaamka loona adeegsado in lagu burburiyo muslimiinta hubka u xambaaray sidii ay u soo ceshan lahaayeen karaamadooda sidaba ka dhacday shiishaan iyo soomaaliya afkaarta diinta u sawiraysa mid ku kooban xadrada iyo durbaanada oo la garaaco ayaa ah maalaa yacni soo ifbaxay markii ay ummaddu ka tagtay waajibka diinteeda iyo jihaadkii uu allah geliyey sharafkeeda sida uu tibaaxayo sheekha waalidka ah doctor ayman addawaahiri وبالانصراف عن الجهاد انشغلت الأمة بالجدل الذي صرفها عن النظر في علوم الطبيعة وبالانغماس في اللهو ظهر التصوف المنحرف الذي غاب في الشطحات والخرافات والذي يستغله اليوم الغازي الأجنبي الصليبي في قتال المجاهدين كما يحدث في الشيشان وشرق إفريقيا وتعطلت الفتوحات ثم بدأ العدو في الانقضاض على ديار الإسلام فتحول الجهاد من جهاد الطلب لجهاد الدفع إلى أن جاء العثمانيون جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء ففتحوا القسطنطينية قبل سقوط غرناطة بأربعين سنة ووحدوا الجزء الأكبر من ديار الإسلام وأخروا الغزو الصليبي لديار الإسلام لخمسة قرون ولكن كان لا بد أن تسقط دولتهم نظرا للظلم والفساد الذي انتشر فيها وأدى لإدخال القوانين الأوروبية ونشوء النزعة الوطنية ثم العلمانية وبوهن الدولة العثمانية بدأت الحملة الصليبية المعاصرة aafooyinka uu keenay fikirka suufiga waxaa ka mid ah in islaamka laga dhigo cibaado ku kooban shakhsiyadda qofka isla markaana qofku uu ku mashquulo cibaadada gaarka ah sida wardiga iyo salaadda asagoo faraha kala baxaya cibaadooyinka jamaaciga ama kuwa danta guud ku jirto sida jihaadka waddada allaah faridda macruufka iyo reebidda munkarka ama hirgelinta sharciga islaamka taasoo horseeda in la kala saaro diinta iyo siyaasadda haddaba fikirkan goormo ayuu soo muuqday markii ugu horraysay sidee ayuuse ugu faafay dunida muslimka gaar ahaan soomaaliya saameyn iyo raad intee leeg ayuuse hadda ku leeyahay waddanka waa kan al-ustaad abu muxamed oo arrimahaas inooga jawaabaya haddaan soo qaadno mowduuca tasawufka diinta islaamku waa diin dhammaystiran waa diin ku dhisan caqiida saxiixa iyo camal saalixa oo ikhlaas ku dheehan jaanib kastana qofka ka dhammaystiraysa xagga caqiidadiisa way xoraynaysaa dhanka xagga ruuxda koraya u qaadaysaa nafsiyadda qofka baniaadanka iyo wujdaankiisa way dhisaysaa dhinac kasta ayay ka dhisaysaa ma ahan diin u baahan in lagu kabo fikir kale ama mabaadi mustawrada muslimiintii hore oo dadkii asalafu saalix ridwaanullahi tacaala calayhim ee saxaabadii iyo taabiciintii diinta waxay u fahmeen sidii ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey saasayna ugu caanfali jireen markii futuuxaadkii ay dhaceen oo muslimiinta ay maaragtay adduunka ku baaheen oy ummadihii kala dhex galeen ayaa waxaa soo baxday khalal soo dhexgalay mujtamacii muslimka ahaa xagga caqiidada ha noqdo khalalkaasu xagga siyaasadda ha noqdo ha noqdo xagga maaragtay akhlaaqiyaadka iyo sulukiyaadkii mujtamaca markaas marka ayaa waxaa soo daahiray dad cubaad ama zuhaad ah oo muslimiina oo salafka saalixa ka tirsan dadkaas oo ku baaqayay adduunka in laga zaahido shahawaadka adduunkan aan la raaraacinin dadka marka dad ahlu khayr ayay ahaayeen ahlu salaaxa waana kuwa inta badan kutubta laga soo qaato aqwaashooda iyo kelimaadkooda ruuxiga ah oo aad dadka u saamaysa dadkaas marka xilligii salafka ayay joogeen oo aadna way u fara badnaayeen muxadisiin bay qaarkood ahaayeen qaarkood fuqaha ayay ahaayeen wax hadda magacyaalkooda la sardin kara maahan cabdulaahi bin mubaarak imaamkaas zaahidka ah warica ah muxadidka ah mujaahidka ah ayaa ka mid ahaa iyo heyrkiisba marka culummadaas markii laga soo tegay xiliyadii dambe marka waxaa soo daahiray waxaa loo yaqaano altasawuf almunxarif oo dadkaas horena laisku shashabahayo dariiqoodiina laga leexday mabda'a markaa tasawufka ah waa khaliiq min al afkaar waa waxyaala isku dardarsan oo afkaar mutanawica ah qeyb oo shareecada islaamka laga soo qaatay iyo qeyb laga soo guurshay diimihii hore gaar ahaan hindowska iyo reer faris iyo wixii la mid ah marka afkaartaas markay baahday waxaa ku soo dhex dhuuntay qof kasta oo maaragtay rabay inuu muslimiinta fidneeyo waxaa dhex galay tashayucii diintii marka ayaa waxaa loo qeybiyey daahir iyo baatin shariicadii qeyb waa la awilay mar haddiiba daahir iyo baatin qur-aankii waxaa loo qeybshay qur-aan daahir iyo baatin ah oo asna waa la ta'wiiliyey hadda daahir iyo baatinna meel ay ku dhammaadaan ma lahan oo qof kasta suu rabo ayuu u ta'wiilsan karaa axkaamta islaamka suu uga fakado axkaamta daahirka oo sharecada islaamka marka mabdii asaga ahaa wuu faafay caalamkii islaamka meel kasta ayuu gaaray sulukiyaad ayuu la soo baxay iyo waxyaalo fara badan oo aan jiri jirin xilligii salafka waxaa ugu waaweyn waxyaalahaas waxaa ka mid ah tacdiimu saalixiin dadka saalixiinta in la waaweyneeyo oo ilaahay subxaana wa tacaala xuquuqdiisii la siiyo rijaalul heyb wax la yidhaahdo oo ay aaminsan yihiin dhammaan duruqu suufiya inay caalamka iyaga ku tasarufaan ayaa la aaminay waxaa la aaminay bidac fara badan oo camali iyo caqadiba ah qubuurtii ayaa la dhisay dadkiina ayaga lagu xiray waxaa la sheegtay kashfi iyo karaamaad ayaa la sheegtay meeshii masaajidda waxaa lagu bedeshay azawaaya wax loo yaqaano ama mawlacyo ayaa la galay awooddii islaamka iyo jihaadkii waxaa looga mashquulay cibaadaadka fardiga ah qofka marka wuxuu noqday qofkii marka oo mutasawifka ahaa un qof adduunyadiisiina aan u shaqaysanaynin aakhiradiisiina seegay muslimiintiina tacaaso ku nool iyo xaalad xun ayay maaragtay u sababeen marka xaqiiqadu waxa weeyaan iyadoo aan lagu mubaalaqoonaynin aduruq asuufiya iyo fikirkaas suufiga ah waa fikir aad muslimiinta dhibaato weyn ugu geystay markastana waxaan kala saaraynaa zuhdiga iyo akhlaaqiyaadka iyo waraca iyo akhlaaqda islaamka in loo sacayo in ummadda ku dhex baahdo atarbiya ruuxiya in la helo waa jus-un min addiin taa marka waxaa ka duwan in waxyaala bidaca oo inta la keeno muslimiintii lagu tarabiyeeyo soomaaliya waxay ku jirtaa caalamka islaamka iyadana qeybteeda ayay ka qaadatay oo tasawufku muddo hore ayuu ku baahay duruqdiisa mukhtalifka ah haba u weynaato hadda soomaaliya dariiqa alqaadiriya oo kale iyo axmediyada haba u weynaadeen saalixiya laftigeedu meelaha qaar bay ka jirtaa wadanka ayuu ku baahday weliba gaar ahaan xilligii isticmaarku uu joogay oo gumaystihii reer galbeedka ayay ku soo aaday markaa ayay aada u baahday isla sidoo kale waxaan kala saaraynaa dadka fuqahada ah oo fiqiga iyo maaragtay culumta shariicada dadka bara iyo duruqdan suufiga ah oo munxarifka ah ayana waan kala duweynaa marka duruqdaas aaday u baaheen saameyn weynna way ku lahaayeen dadka mujtamaca iyagoo inta badan danahooda khaaska ka fushanayey dadkana ka leexinayey masaalixda caamka inay u qumaan waxay inta badan calaaqa la lahaayeen madaxdii iyo siyaasiyiintii waddanka joogay ama gumaystiyi ha ahaadeen ama kuwii ka dambeeyey dhammaan culummo ayay lahaayeen dad culmoa u fatwooda oo ayaga ku xiran xataa qaqablayaashu waxay lahaayeen dad culmo ah oo ayaga ku xiran markii ay imaatay asaxwa alislaamiya aduruqu suufiya mowqif salbi ayay qaadatay dagaal aan waxba loola harinin ha noqoto dacaayad iyo tashwiih ha noqoto ha noqoto dagaal ficli ah jaanib kasta way ula dagaalameen dadkiina way ka hor istaageen inay qaataan towxiidka saafiga ah ilaa yowmina haadana kamaysan suulin weli inay u sacyinayaan mabda'aas inay difaacaan ummaddana ku dhex baahiyaan towxiidkana u suurayaan inuu yahay laftigiisuba shirki iyo maaragtay xaqi awliyada oo laga soko dhacay aafooyinka fikirkan uu la yimid waxaa kaloo ka mid ah in laga tago in lala yimaado asbaabta ama in la shaqaysto iyadoo lagu marmarsiyoonayo allah ayaan tolo saartay halka uu allahna amrayo inaan isaga tala saaranno islamarkaana asbaabta aan la imaanno sidaba uu allah ku leeyahay kitaabkiisa casiiska ah فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين haddaba ugu dambayntii su-aashu waxay tahay maxaa laga dhaxlay ka fogaanshaha diinta iyo afkaarta hadaamada ah ee burburinaysa qiimaha islaamku ku leeyahay qeybaha kala duwan ee nolosha bini'aadamka kadib markii ay ummaddu ku hoobatay boholladaasi kuna dhacday haadaantaasi iyo aafooyinkaas aan ka soo sheekaynay ayaa waxay dhashay inay bulshadii muslimka ahayd gasho duni mugdi ah sida jahli faafay taagdarro dhan kasta ah dib u dhac ku yimid ilbaxnimadeedii faqri iyo saboolnimo hanxumo iyo hindisa la'aan arrimahaas oo dhanna waxaa keenay in laga fogaaday diinta ee ma ahan wax ku yimid in la qaatay oo lagu dhaqmay shareecada islaamka sida ay ku doodayaan kuwa qalbigooda uu degay duulaan maskaxeedka gaalada kuwaas oo aaminsan in ku dhaqanka diinta islaamka laga dhaxlo dib u dhac aan ka soo kabsasho lahayn sidaba aad dhowr jeer ka maqasheen cilmaaniyiinta soomaaliyeed ee aaminsan fikirkaasi
horta al-shabaab waa ideology waana fikir aaminsan waxa soomaaliya ka jira oo dhan inay qaldan yihiin aaminsan in dowladda soomaaliya laga dhisayo ay noqoto imaara islaamiya imaaradaasna lagu saleeyo jinsiyadda islaamka oo ayaguma aaminsana soomaalinimada marka jinsiyadooda waxay ku salaysan tahay diin qof kasta oo muslin ahayna laga qaado jinsiyo ama uu ku joogo heshiis imaangelye siyaasadeed nidaamkaas asaga ah waa nidaam mar soo maray taariikhda islaamka laakiin laga gudbay aniga aragtideyda الإسلام فيهم ملة تترسم الكره للإسلام فيهم ملة تترسم ملة تترسم وملة تترسم haddaba haddii aan soo suuraynay xaaladdii ay ku sugnaayeen muslimiinta sowna tilmaamnay waxyaabihii sababay inuu burbur ku yimaado ilbaxnimadii muslimiinta iyo hoggaamintii ay hoggaaminayeen caalamka haddaba xilligaas sidee buu ahaa xaalka reer yurub iyo waddamada hadda loo yaqaano reer galbeedka mowduucaas waxaan ku fallaanqayn doonnaa xalqada soo socota ee barnaamijka insha allah xalqadan oo ahayd xalqadii shanaadna intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala oo inoo suurageliya diyaarinta iyo soo gudbinta barnaamijka kadibna martidii iyo walaalihii ka qayb qaatay anigoo mucaad ayaa idinla socodsiinayey sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
مما يذاع ويكتب تخطيطهم أن يحتووا خيراتنا ويغسلوا فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا تتهيبوا وتهيئوا للنازلات تؤزكم وتصوبوا لا تجنحوا لا تجنحوا عن دينكم فهو الصراط الأرحم الأرحم والنصر في تقوى الإله فاقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فاقاربوا وتقربوا فاقاربوا وتقربوا فاقاربوا وتقربوا فاقاربوا وتقربوا